hay-adda alraxma ayaa ceelbiyood ka hirgelisay deegaanka gogeysyada sare ee gobolka gabiley kaasoo ay baahi badan u qabeen dadka deegaanka waxaa ka qayb galay furitaanka ceelkan mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda alraxma maamulka deegaanka gogeysyada sare iyo bulshada qeybaheeda kala duwan axmed ismaan cabdi oo ka tirsan mas-uuliyiinta hay-adda alraxma ayaa ka warbixiyey ceelbiyoodkan saaka waxaynu joognaa deegaanka gogeysada sare oo ka tirsan degmada gabiley halkanoonu saaka ceelbiyood aynu isagana ka furayno annagoo ah jamciyat raxma alkhayriya ceelkan maanta aynu furayno waa ceel isna waqfiya oo walaalkeen cali baashe cabdi masjuud uu soo waqfiyey maana aha ceylkii u horeeyey cali runtii jamciyadda kusoo hagaajiyo baahiyihii dadkii hore ay sheegteen buu runtii kasoo jawaabay isagoo runtii ceelkanna u waqfiyey adeerkii oo geeriyooday la naxariistii jannaha siiyey maxamuud cabdi masjuud waxaan leenahay marxuumka ilaahay ha u naxariisto naxariistii janna allaha ka waraabiyo ceelkaa waqfiga ah ee loo bixiyeyna ilaahay ha gaarhsiiyo inankaa adeerka u yahay ee baashe ceelkaa usoo bixiyeen isagana waxaanu leenahay adeerkii xasuustayna waxaanu leenahay walaal ilaahaya ka abaaliyo annaguna jamciyad raxma ahaan waxaanu geynay meel munaasiba oo ku habboon oo baahidu ay ka jirtay baanu ceelkaa geynay runtii xoolo iyo dad iyo say maanta uga cabeen runtii waynu dareemaynaa iyo dhaankiiba marka annaguna runtii mar walba mas-uuliyaddaasina saaran waxa weeye inaanu geyno meel waqfigaasi aanu ku baylahaynin oo ku munaasiba marka waxa weeye odayaashii deegaankoonu iyaguna halkan wada joogno iyaguna runtii waa ilaashan doonaan waa ceel xidhan oo jananaytarkiisii wata qaar ka mid ah bulshada deegaanka ayaa ka mahad celiyey ceel biyoodkan loo hirgeliyey ee dadweynihii iyo xoolihii u cadilaa intiiba maanta inagoo goobjooga ay ka cabbayaan ee sida feecan uga cabbayaan halkani waa beesha gogoysada sare haddii a la yidhaahdo ballaadhkeedu wuxuu dhan yahay ilaa labaatan kilomitir oo isku wareega waa beel dad badan iyo dunyo badan baa laku beeray haddii aan la yidhaahdo una baahan in lanoo soo kordhiyo ceelasha haddii aan la yidhahdo wixii lanoo helo ceelbiyoodka iyo haddii la ceelasha dhaadheer oo dadkaa dhaadheeri meelay ka soo arooraan ay ku tahay riig lanoo helayo ceelasha dhaadheerna lanoo soo raadiyo kuwa gaagaaban ee kuwaa lanoo sameeyo kalaa wixii lanoo helo lanoo soo biiriyo haddii aan la yidhaha sidaas ayaanu boqol kiiba boqol uga guddoonnay inamadaa noo yimiday ninkan xoolaha soo saareen ilaahay ha gaadhsiiyo janna firdowsa alla ha geeyo ilaah ha u naxariisto innagana ilahay noga daba naxariisto cirka madda reebna allah inaga siiyo saasaan ku ducaysanaynaa subxaana rabbika
ceelkan ayaa dabooli doonaa baahiyihii biyaha ee ka jiray deegaanka googeesyada sare ee gobolka gabiley iyo deegaanada hoos yimaada